xisbiga barwaaqo ee Ethiopia oo maalmihii la soo dhaafay shir uga socday magaalada Addis Ababa xubnihiisa guddiga fulinta iyo golihiisa dhexe ayaa sheegay in dowladda federaalka ee aas-aastay guddiga wadahadalka xalinta dhibaatooyinka waqooyiga Ethiopia oo ka kooban toddoba xubnood maxamed cabdikariim maxamed cabdiraxmaan gaata aaniraahde ayaa warbixintan kasoo diray jigjiga
xisbiga barwaaqo oo xubnihiisa guddiga fulinta iyo golaha dhexe maalmahan shir uga soconayeen xarunta dalsiga magaalada addis ababa ayaa sheegay in dowladda federaalku ay aasaastay guddiga wadahadalka xalinta dhibaatada waqooyiga etoobiya wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya ahna xubin golo dhexe oo xisbiga barwaaqo ah doctor gedeon ayaa war-saxaafadeed uu qabtay ku sheegay in kulamadii maalmihii lasoo dhaafay ay yeesheen guddiga fulinta iyo golaha dhexe xisbiga barwaaqo ay labada gole jiha u qaateen in si dhibaatada waqooyiga dalka ka taagan loo xaliyo ay kaxisbi ahaan dejiyeen in howlaha nabadaynta si dastuurka waafaqsan oo danta qaranka qadarinaysa loo sameeyo wadahadallo nabadeed oo ay midooda afrika garwadeen ka yihiin sidoo kale gedeon ayaa sheegay in dowladda federaalka etoobiya ay aasaastay guddiga wadahadalka xalinta dhibaatada waqooyiga dalka wasiirka ayaa caddeeyey in xubnaha guddiga wadahadalka nabadeed ay ka kooban yihiin toddoba xubnood oo kale ah mudane dhamaqa mukanan guddoomiye gedeon timotiwas xubin tamasgan tironi xubin danjere xasan cabdiqaadir xubin danjere ridwaan xuseen xubin lieutenant general burhanu baqale xubin iyo doctor gitajo jamber oo xubin ah balse geesta kale ilaa hadda wax jawaaba mayna ka soo saarin kooxda t b l guddigan ee u aasaastay dowladda federaalka waa hadalka xalinta dhibaatada waqooyiga etoobiya maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga